maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaanka caddi ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan oo ay dadku deegaanku sheegeen inay ka marqaataan saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ay tilmaameen inay deegaanka ka geysteen dil iyo dhac ayna dadka u adeegsadeen hubka culus ee lagu dagaalamo sida garneelada garbaha laga tuuro iyo qoryaha ku dhaca sida darandooriga ugu yaraan hal qof oo ka mid ah ehelada ay sheegeen in lagu dilay weerarkan ayna ciidamada dhac baahsan u geysteen dadka deegaanka qaar ka mid ah ehelada dadka ay dhibaateeyeen ciidamada dowladda federaalk oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay dhibaatooyinka ku dhacay dowladda hadda la sheegaa weligayna ma arag deegaanka caadleyaa nahay waxay waddo ma arag oo wanaagay oola tiddo iyadoona weeraraysa maahan waxaan ka aragnay afgalaasyo iyo jabshayaal iyo baasuuka nulaku garaacayo aan ka helnay wanaagiiyo waxaan ka sugayna waxaan ku hayna ma laha waxaa nulaku weeraray shaati dowladeed qabiilna ma weerarin annaga dowlaanna weerartay waxaana noo soo adeegsada nin layidhaha muuse daba dheere laaluushaa la soo siiyey waxaa noo soo adeegsada nin ceydiid layidhaaho muqaadiraadka ka ganacsada oo degaanka ceelbaraf wax naga damiintaa ba noo dadeeyana ma arag dilkuna wuxuu nagu dhacay sabti maalin sabdaadou nagu dhacay ilaa waaga wax raaligelin ka bixiha ma arag habeen sabdiya xoolo la qaatay oo dad la boobay masaakiina oo haween iyo carruura oon rag joogin xoolihiyay qabaan dhiiggaayay qabaan hantidaayay boobeen waxay qaateen mooto cusub oo hadda la soo gaday cabdibilihay ku xidhiiriyeen waxaan dhaanna xoolahaan ha noogu xidhiirina cabdibilaha mootadaana waa cusub tahay lama hadalnayna yidheen naago annanka waxaan ka nahay nimankaas cabasho waxaan naha deegaanka caadley wiilkayni haldoorahaaya ina dhashii ka soo qaateen ay ku garaaceen waxay ku dileen maxaanku idhahdaa bambo cabashaan nahay waxaan ka nahay maxaanku idhahdaa xasan ninka la yidhaha xasan dhicisow waa ninka nise heesto muuse daba dheere xasan hiiraale ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda federaalka dhibaatooyin isugu jira dhimasho ay dhaawac u geystaan bulshada ku nool meelaha ay joogaan waxaana marar badan saxaafadda soo tabaysay dad ka cabanaya ama sheegaya inay waxyeelo u geysteen askarta dowladda federaalka